barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa isniinkowda bisha mey sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkaga daadihinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah ururada dhallinyarada gobolka awdal oo sheegay in hoos u dhac uu ku yimi howlihii ay fulin jireen kadib markii uu dhaqaaluhu liicay ururadan waxa weeyaan tababaradii laga heli jiray inta badan ama hayado ama urur kale kala waaweyn baa inta badan ka caawin jiray waa la betereeyay mashruucana loo bedelay waxa markaa somaliland waxa weeyaan development bay gelaysaa wadooyin iyo biyo iyo dhismayaal iyo waxaasaa lasoo qortay iyo caafimaad marka roolkii bulshada ay u hayeen dhalinyartu meesha markaa uu ka baxay gebigiisiiba saa darteed maanta waxaad arkaysaa ururadii waa saqiireen oo waxay u saqiireenayaan dee dhaqaalihii baan dee jirin dhaqaalihii waa la weeciyey waxaa dhahday horumarba ayaa loo gudbayaa
waxaa kaloo barnaamijka ka mid ah dhallinyaro ka guuray magaalada muqdisho oo magaalada laascaanood ka fartay dukaamo dharka lagu talo oo ay ganacsadaan dhallinyaro kalena ay ku tababaraan shaqada hadda magaalada kusoo kordhin waxay tahay tuliinka sida jermani futishaariyada dharka suudka waxaasoo dhan hadda magaalada ayaa keenay waxaa rabnaa inaa hadda kusoo kordhino dharka dumarka iyo waxbarashada ciyaalka oo macnaha fursadda la-aanta magaalada ku haysa inaa fursad u abuurno sida anaga wax u talno xirfadaheen inaan wax ka barno aan si fiican aan u fahansiino si ayagana beri ay horumar u gaaraan sidoo kalena dhinacii heesaha ayaan iyana barnaamij ka madhnayn
sidoo kalena xubintii ciyaaraha qodobo kale oo aad u xiiso badan ayaan idinkugu haynaa barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese ku soo dhowaada qaar ka mid a qodobadii warka caalamka ugu doorka roonaa
madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa sheegay inaanu ku faraxsanaan doonin haddii kuuriyada waqooyi ay tijaabiso gantaal kale oo nukliyeer ah kaasoo noqon doona kii lixaad oo ay riddo waraysi uu siinayey barnaamijka first nation ee ka baxa telefishinka c b s ee dalkan maraykanka ayuu ku sheegay madaxweyne trump in xitaa aanu arrintaasi ku farxi doonin madaxweynaha dalka shiinaha jinping oo uu ku tilmaamay in uu yahay nin xushmad badan xiriirka u dhexeeya kuuriyada koonfureed iyo maraykanka ayaa u eg mid isfahan waa sii gelaya kadib hadaladii madaxweynaha maraykanka ee toddobaadkii hore kuna aadanaa ganacsiga iyo gantaalaha difaaca ee taad loo yaqaano xiriirkan ayaa waxaa weliba aad loo filayaa inuu sii murgo haddii uu ku guulaysto doorashada toddobaadka dambe ee dalka koonfurta kuuriya hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha munjen in oo la filayo inuu hanto dalkaas doorashada ka dhici doonto
door wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan ururada ay dhallinyaradu leeyihiin ee fadhigeedu yahay gobolka awdal ayaa walaac ka muujiyey hoos u dhac ku yimi dhaqaalihii soo geli jiray ee ay ku howlgeli jireen kadib markii hay-adihii waxsiin jiray u leexdeen dhanka horumarinta sida ceelasha biyaha dhismaha wadooyinka iyo kaabayaasha kale ee bulshada wariyaha v o a ee boorama haashim sheekh cumar good ayaa qaar ka mid a mas-uuliyiinta ururada dhallinyarada kula kulmay magaalada boorama waxaana ugu horreyn weydiiyey baahida markii hore loo aasaasay ururada dhallinyarada
magacaygu waa cabdullahi xuseen cateeye waxaan ka tirsanahay ururka sais loo soo gaabiyo somaliland association for youth salvation ururka badbaadada dhallinyarta wakhtigaa la aasaasayay ururka waxaa jiray kooxa dhallinyara oo kuba ciyaari jiray oo isleyn jiray markaa dee galabtii kubadda marka soo baxan bay habeenkii dagaal geli jireen isleen jireen fikirku markaa xas- halkaasu ka yimiday dhalinyartii waagaa isleen jirtay ayaana nu ka mid ahaa maantana waxa weeyaan anigoo says matelaya inaan fiwada ka hadlo waa guulbay u tahay macnaha waxyaabihiisa isqabatay bay ka mid tahay haddaan su-aashaada usoo noqdo eh, wariye haashim waxyaabo badan baan dhalinyarta u qabanaa waxa laga caawiyaa capacity building oo kale dhalinyarta eh, si xirfado gaara u yeeshaan tusaaleahaan oo kale ardaygu jaamacad hadduu ka baxo eh, meel wax ka bilaabo kale ma garanayo Eh, marka wax laga caabiyaa waxa la idhaahdo volunteer inuu macnaha volunteer ardayga ku shaqayn karo muddo kooban nagula joogi karo muddadaa kooban wuxuu ku baran karaa aqoon dad iyo waxaadni wax kala duwan wuu ku baran karaa taasaa marka u noqonaysa barbilowga nolosha ay bilaabayaan dhalinyartu Eh, sidoo kale dhalinyarta waxyaaba laga caabiya waxa ka mid a eh, qaybta sportska sidaan hore kuu soo sheegay oo kale aniguna waxaan ka caawinaa waxa liya wixii fudaydin oo ah dhalinyarta ee barnaamijka u fudaydinaya si hawshooda iyo guushooda ay u gaadhaan ayna ka mashquulaan waddooyinkii kale axmed cabdi ismaaciil muxuu yahay xidhiirka ka dhexeeya ururada dhalinyarta iyo dhalinyarta laftooda
aad ba mahadsanta haashim Een, waxaa kaloo mahadsan idaacadda v o a Een, horta waxa weeye labadan way way de way isku dhex jiraan ururka dhalinyar buu ka samaysan yahay dhalinyartana waxa waa ciddii ururka samaysay dee ururka magabigiisu markaa inay matalayiin waxaana meesha isu yimid waa dhalinyar fikir bay markaa rabaan inay fikirkii ay hirgeliyaan markaas waxay sameeyaan urur bay samaynayaan marka sameyn haddana ururkii wuxuu wuxuu noqonayaa mid dhinaciga haddana bulshada u adeega gaar ahaan dhalinyarteena u adeega saa markaa iminka uu sheegayo cabdilaahi oo kale ururka sidaste waxa weeyaan fikirkiisa dhalinyar ba lahayd isagii bay sameeyeen ururkii bay sameeyeen haddana ururku shaqadii ugu badnayd uu qabanaya boqolkiiba sagaashan wuxuu qabanaya bulshada qaybta dhalinyarta hadduu ka caawiyo barnaamijyo hadday noqoto inay ururkii ka mid noqdaan hadday noqoto inuu tababaryo cusub raadiyo hadday noqoto wax kaloo markaa baahiyaya markaa bulshada gudaheeda ka jooga gaar ahaan dhalinyarta taabanayaba waxa ururkii marka wuxuu noqon doonaa uu adeega ayuu noqonaya marka wuxuu noqonaysaa waa dhalinyar u adeegaysa laakiinse waxa u dhexeeya uu yahay ururkii oo siyaasaadkiisii iyo fishankiisii iyo dhaqaalihiisii ay yihiin wax markaa kii fakir- fikirka keenay iyo ka loo adeegayaba waxa isku xidhay markaa ururkii ayaa isku xidhaya cabdilaahi haddaan dhankaaga usoo noqdo muxuu yahay caqabadaha ugu badan ee qabsada ururada dhalinyarada Eh, horta dhibaatooyinka ugu badan ee ka hor yimaadii eh, waxay ku xidhan tahay eh, ama aan odhan karnaa waxay sal ku leedahay waa fam based ururadii macnaha waxa weeyaan eh, ururada intooda u badani waxay ku shaqeeyaan mashaariic mashruucaasi markuu istaago sustainability-gii mashruuca uu sii soconayay ayaa mar kasta aada u liidata Eh, tusaale ahaan oo kale haddaan iminka hawl la qabanayo ah maxadeene dhalinyarta sidii looga badbaadin lahaa wacyigelin fara badan tahriibta oo kale oo barnaamijyo kala duwan la qabto muddo intaa leeg bay sii soconaysaa muddo kasoo qaad laba sana labadaa sano kadib hawsha sii wadideediioo kale baa adkaanaysa haddaan istaraatiiji dheer laga siisan marka carqaladaha ugu badan ee haystay maxadeene ururada waxa weeyaan waa fanbased waxaa jira sanduuq la yidhaahdo sanduuqa horumarinta ee somalilan ururada dhallinyaradu wax ma ka helaan sanduuqaasoo kale ay mashaariic ugu qabtaan dhallinyarada la xidhiidha dhinaca shaqo abuurka dhinaca wacyigelinta tahriibka dhinaca deegaanka mashaariic noocaasoo kalea sanduuqaasi oo kale ma ka helaan Een, horta waa runtii cabdilaahi horta caqabada gudaad waa dhinaca dhaqaalaha sanduuqan waxaa loo abuuray inuu dhaqaalaha ka caawiyo somaliland dhinaca horumarka horumarkiina badanka waxa qayb ka ah waxa weyn ururadii bulshada weliba ahaan gaar ahaan kuwa dhalinyarada ani intaan ogaalkayga haddaanay koobnayn een, horta anuma arag mashruucaasoo weli dhalinyarta gobolka awdal ama magaalada boorma laleeyahay sanduuqaas wax ka caawiyey ama waxaasi keenay ama waxaasu qabanaya waxaan markaa garanayn in ururadu ma iyaga doonan waaye oo dee ku darsan waayey mise si xun baa loo maamulay oo dee waxa weeye meelo kale ku dhacay taa horta kama jawaabi karayo laakiinse waxaa ii muuqata horta sanduuqaasi fankaasi haddaan bowrama iyo awdal aan ka hadlo eh, maaha wax muuqdo horta ka jira waa kow talabaadna waxa weyan haddaan caqabadaha kusii daro cabdilahi imka oo ka hadlay waxaa ka mid ah wax horta waxa weeyaan awal ururadani waxa weeyaan tababaradii laga heli jiray inta badan ama hayado ama ururo kale oo ka waaweyn baa inta badan ka caawin jiray waa la bedelooyinka mashruucana loo bedelay waxa markaa somaliland waxa weeyaan dhifalamaan bay gelaysaa wadooyin iyo biyo iyo dhismayaal iyo waxaasaa lasoo qortay iyo caafimaad marka roolkii bulshada ay u hayeen dhalinyartu meesha markaa uu ka baxay gebigiisiiba saa darteed maanta waxaad arkaysaa ururadii waa saqiireen oo waxay u saqiirayaan dee dhaqaalihii baan dee jirin dhaqaalihii waa la weeciyey waxaa la yidhi horumar baa ayaa loo gudbayaa laakiin looma kala qiiman dee lama odhanin ururada bulshadu waxay qaban jireen ha loo habeeyo dee siisa usii socdaan kaasi waxaa wariyaha v o a ee magaalada boorama haashim sheekh cumar good oo la kulmay qaar ka mida mas-uuliyiinta ururada dhalinyarada ee gobolka awdal waxaa naga xasuusina dhegaystayaal in qayb kale oo aan ku eegayno dalladaha ay dhalinyaradu ku midoobeen aad berri haddii rabbi idmo aad dhegaysan doontaan
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka aad weli nagala socotaanna waa barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaya washington magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa ka furan meherado ganacsi oo ay leeyihiin dhallinyaro ka soo guuray magaalada muqdisho oo dharka tola siina iibiya dhallinyaradaasi waxay sidoo kale tababar siiyaan qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada laascaanood ee raba inay bartaan farsamada dawaarka ama harqaanka si ay uga shaqaystaan wariyaha v o eda cabdikariin olol ayaa wareystay qaar ka mid ah dhallinyaradaasi shaqadan aad laascaanood keenteen iyo gobolkii banaadir aad ka timaadeen iyo waxyaabaha halkan ay ku kala duwan yihiin bal ka war xagga shaqadeen magacaygu waa maxamed xuseen ibraahim oo ku magac dheer kuusow qaar waa kuwa muqdisho iyo kuwa laascaano waxay iskaga mid yihiin xagga isteelka dharka xagga loo yaryareeyo loo sidaadii oo maaragtay qofka uu jirkiisa oo ugu soo baxo ugu muuqdo ise odayadana waxay jecel yihiin kuwa muqdisho ayagana waa isku egyihin lakin waxay ku kala duwan yihiin un keliya dalabaadka markii ugu horreysa aad ka hirgeliseen weeye laascaanood bal ka war wallaahi hadda anaga waan ku faraxsannahay shaqada hadda anaga aan wadno haddana waxaan jecelnahay inaan wax kusii kordhino oo wax badan aan kasii bedelno magaaladii xaggii tuliinka iyo waxaas aan ka caawino ka warran waxyaabo badan oo aan la aqoonin baad keenteen oo xirfadiinna aad ku soo kordhiseen oo dharka aad u tolaysaan bal noocyada ay yihiin iyo waxaad laascaanood ku arag haddana waxaa ka mid anaga waxaan jecelnahay inaan kusoo kordhino farsamadii oo muqdisho sida wax loogu tolaayey sidii ay dhallinyarada wax u qaadinayan odaysay wax u qaadinayan inaan kusoo kordhino ayaguna ay nala fahmaan hadduu alla idmo aan ku dadaalno si ay ayagana ku baran lahaayeen in wax shay walba nuu laqabsiyu kaaga baahan yahay dhallinyaradaas waxaan jecelnahay sida anaga wax u tolno xifradaheen inaan wax ka barno aan si fiican aan u fahansiino si ayagana beri ay horumar u gaaraan oo tallaabo ay u qaadaan ee barnaamijyada ay ku jiraan ay ka baxaan dhalinyaradan ayaa sidoo kale waxay iga sheekeeyeen qaababka kala duwan ay u tolaan dharka waxayna noqonaysaa xirfad ay kuwo fara badan ay ka faa'iidaystaan magaalada laascaanood ayaa waxaa ku yaraa dharka shaararka iyo turistooda magacayga waa cusmaan ibraahim cabdi oo ku magac dheer cusmaan galey shaqada hadda aan magaalada kusoo kordhin waxay tahay tuliinka sida morgan oo kale sida jermani futishaariyada dharka suudka tuliinka cusub oo muqdisho laga qaato fashionka ah waxaasoo dhan hadda magaalada ayaa keenay waxaa rabnaa inaan hadda kusoo kordhino dharka dumarka iyo waxbarashada ciyaalka oo macnaha fursadda la-aanta magaalada ku haysa inaan fursad u abuurno ee ku shaqaystaan waxyaabaha ugu badan aad haddeertaan tulaysaan ee aadka u jecel yihiin bulshada qaybaheeda kala duwan iyo dhallinyarada maxay yihiin waxa hadda u badan oo la tashto waxay yihiin dharkan oo la dhaha raamiyoole waa dhar oo markaas aanan waaweyn ahayn oo dharka qofka istaylkiisa oo markaas soo saarayo oo ah dhar sida estardii oo kale u talan oo jirhkaaga in lagu sameeyo aa u moodid marka waxawaa haddana waa siisaa'idinaynaa adoo alla yidhaahdo hadda shaqada noo weyn waa dharkaas fashionka ah bas bal ka warran magaalada laascaanood markaad timaadeen oo xaruntan aad ka hirgeliseen idinkoo kale kama jirin halkan goob noocan oo kalea maya maya maya kama jirin kama jirin waxyaalo oo xoogaa yaryar magaalada waa iska jireen laakiin dabaarsaan oo u weyn oo hadda magaalada ay u shaqaynaysa kama jirin dadkoodna wayna soo dhaweeyeen waana ku faraxsannahay waana sii kordhi doonnaa addoo alla yidhaahdo ku arkaana idiin yimaadaan ka warran maxay si wacan si wacan si wacan way ku faraxsan yihiin magaaladoo dhanaaba noo riyaaqaysaba farsamadii markay arkeen dharkan oo markaas oo ah dharkan hareeriga la yidhaahdo afrikan dareyska oo kale dharkaas markii tuliinkooda ay u baahdaan waxay ka dooni jireen magaalo dhaadheer ama nairobi laakiin hadda magaaladiiba shaqada adigu waxaad ka mid tahay ragga dhallinyarada xarunta furay baliga sheekee shaqaalaha ka shaqeeya iyo dhallinyaradan aad keenteen iyo sida dadka aad adeega u siisaan magacaygaanu ku bilaabay axmed maxamed jaamac walaal markaanu fursadatan magaalada way ka maqnayd muddo dheer bay magaalada ka maqnayd marka markaanu aragnay baahida magaalada ka jirta ay dadku u qabaan dharka tuliinkaa waxaynu noola muuqatay inaannu fursadaas dadkana uga faa'iidayno annaga oo aan ka barhaadinayn annagu inaannu business badan iyo maganaysa dhaqaale badan ka abuurno misna fursadu gobolka wixii ku soo kordhaya ee horumarka gobolka keenaya ama soo jiidanaya dadka waa muhiim in mar kasta qof kastii uu ka fekero dhallinyaro fara badan baad ka keenteen muqdisho oo barnaamijka ka shaqaynayo idiin tulaya balinamada keenitaankoodii oo dhan waxaanu ka keennay muqdisho aanu ka keennay safar dheer bay ahayd iyo dadaal badan iyo howl badan way naga gaadhay alxamdulilah hadda way shaqaynayaan marka waxaanu ku dadaali doonaa insha allah haddii ilahay idmo inaanu dhallinyarada gobolka xirfadda looga faa'iideeyo iyagu xirfadda bartaan dhar kala duduwan baad toshaan oo qaar qaaliya ee waan aragnaa halkan ku sawiran oo noocyada ugu fiican ee hadda moodalka haddeer socda insha allah mustaqbalka waxaan is leenahay dharka dumarka oo isagana moodalada ugu fiican ee ugu dambeeya aad kusoo kordhiseen halkaaad barnaamijka ka dhegaysanayseena dhegeystayaal waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii heesaha waa cishqi iyo qadrasinimo
shiidoo socodka carowda waa garteede ishqiyo boholyo ku raagay naftii cabashada ku daashay hadday ciidi jiido socodka carowda waa garteede jacaylka ana casuumay ana cawnashada abuur jacaylka ana casuumay ana cawnashada abuuray maxaad colaadee dareento dareento cilada igu dhaafi kaliyey jacaylka ana casuumay ana calmashada abuur jacaylka ana casuumay ana calmashada abuuray maxaad colaadee dareento dareento lada igu dhaafi kaliyey anoo cisigaaga doona inaan calacalo adduunka inaan ciilkambi ooyo cawaaqibta waxaan samayni anoo cisigaaga doona inaan calacalo adduunka inaan ciilkambi ooyo cawaaqibta waxaan samayni indiga lahashada u nuqul ku caleema sar ubaaxa adoon caadibaad u geysan farxad ifka kula caweeye indiga lahashada u nuqul ku caleema sar ubaaxa adoon caadibaad u geysan farxad ifka kula caweeye jacaylka ana casuumay ana calmashada abuur jacaylka ana casuumay ana calmashada abuuray maxaad colaadee dareento dareento ilada igu dhaafi kaliyey jacaylka ana casuumay ana calmashada abuur jacaylka ana casuumay codkaas khadra sinimo iyo heesta cishqi haddaan intaas kaga nimaadno laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan haatanna waa dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey ayaan idiin haynaa
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha shalay iyo xalay waxaa la ciyaaray kulamo xiise leh oo ka dhacay horyaalada uga caansan qaaradda yurub sida premier league ingiriiska liigwanka faransiiska iyo siriya-ada talyaaniga ciyaarihii ugu dambeeyey waxaan kala sheekaystay wariyahayaga gobolka minnesota maxamuud mascade oo daawaday ciyaarihii shalay iyo xalay dhacay ee mascade haddii aan ku horeyno ee horyaalka premier league ingiriiska ee xiise gaara ayuu lahaa ee gaar ahaan labada kooxood ee ugu sarreeya ee chelsea iyo eh, maaragtay tottenham ayaa aada isugu soo dhawaaday maxay tahay xiisaha ee kulamada soo aadan e aad baad umahadsan tahay e nuur marka laga hadlayo horyaalka dalka ingiriiska e kooxaha chelsea iyo tottenham hatisba ayaa ah laba kooxood oo kala sarreynta ay u dhaxayso afar dhibcood oo keliya iyadoo sidaa ay tahay ayay labadan kooxood laba kulan oo muhiima habeenkii xalay ay ciyaarayeen kulankii hore everton garoonka goodison park ay ku ciyaarto chelsea ayaa booqasho ku tegaysay laakiin chelsea awood bay halkaasi muujisayoo saddex iyo eber ayay kusoo badisay weliba waxaa xusid mudan qaybtii hore oo ciyaartu inay eber iyo eber ahayd laakiin wiilkii barcelona ay kasoo gateen ee betro ayaa gool aada u qurux badan oo malaha goolkii bisha ama kii toddobaadka iyo kii sanadkaba eh, kuwa u tartamaya ka mid noqon karaa ayuu dhaliyey kadibna way u furmeen goolashiiyo sidaa ayay ku badaysay chelsea tottenham oo guusha jelse ay heshay markaa ka dhigaysay toddoba dhibcood in laga sarreeyo ayaa ciyaarta derbiga aadka u adag kooxda ay isneceb yihiin ee arsenaal ee magaalada london waqooyigeeda ay ka wada dhisan yihiin waxay ku ballansanaayeen guriga tottenham garoonka white hart lane ciyaartan marka laga yimaado labadan kooxood inay isneceb yihiin haddana tottenham waxa ay qudaraynaysaa sidii horyaalka sanadkan ay chelsea uga farmaloojin lahayd marka waxay ku adkaysatay raacdadii ay ku haysay chelsea arsenal oo iyadu waayahanba iska daalaadhacaysay kooxdii la yaqaanana aan ahayn qaybtii hore ciyaarta eber iyo eber bay ku kala baxeen laakiin laba gool ayaa daqiiqadihii ugu dambeeyey ay ka dhaliyeen weliba labadaasi gool hal daqiiqo iyo bar oo keliya ayay isku jireen dhalashadooda wiilasha ay ku faanto kooxdu ayay goolasha u dhaliyey waa dalcali iyo ninka kale ee la yidhaahdo harry kane sidaasina arsenal labiyo eber ayaa lagaga badiyey labadan kooxood udhiman min afar kulan sidaa darteed waxay kala sarreeyaan oo keliya afar dhibcood kulamada ugu adag ee tottenham la kulmi doonto kale waxaa ka mid a in ay gurigeeda kula ciyaarayso manchester united inkastoo chelsea kooxaha u dhiman marka la fiiriyo aysan sidaa u xooganayn laakiin horyaalka wax kastaa dhici kara waa gartay dhinaca kaalinta afraad waxaa ku dagaalamaya labada kooxood ee isku magaalada ah ee manchester city iyo manchester united hal dhibic oo keliya ayaana maaragtay u dhexeysa marka kulimadii ay shalay ciyaareen waa la wada taakeeyey oo barbara ayay keeneen sidee wax u dhaceen labadan kooxoodba fursado cajiiba ayay iska khasaariyeen weliba tan ugu yaabka badan waxay tahay kooxda manchester city oo waxay iyadu ku ciyaaraysa middlesbrough oo iyadu kooxaha serbida sanadkan ku noqonaya ka mid a taaga darane ilaa iyo siddeetan iyo shan daqiiqo markay ciyaartii maraysay waaba laga sarreeyey iyaga oo labiyo go laba gool iyo hal ayaa lagu laga hoga lagu hogaaminaya laakiin ciyaaryahanka reer brazil ay dhawaantan soo iibsadeen dhaawacna maalmihii tagay kaga maqnaa gabriel juses ninka la yidhaahdo ayaa goolkii bareejada u dhaliyay ciyaartooy shan daqiiqa ka dhiman tahay kooxda kale haddaan iyana eegno manchester united kooxdan guuldarooyin badan lama kulanto laakiin waxaa loo bixiyey kooxdii dariska bareejada la ahayd weliba garoonkeeda old trafford markay ku ciyaarayso rooney oo maalmahan ciyaaraha aada moodeyso inuu kaydka ku dhamaysanayay ayaa rigoore u dhaliyey qeybtii hore ee ciyaarta dhammaadkeedii laakiin wiilka la yidhaahdo sigerson oo ah ninka ay ku duusho kooxda swan city oo iyaduna kooxaha serbida looga cabsanayo sanadkan inay ku noqdaan ah ayaa goolka bareejada u dhaliyey sidaasina manchester united dhibicayay iska khasaarisay ugu dambeyntii liigwanka faransiiska kooxdii b s g oo sanadihii dhowaa iska haysatay horyaalka sanadkan xaalkeedu ma fiicna iyana bal ka waran
aad iyo aad kooxda b s g oo weliba lacag fara badan lagu qasiray oo nimankii saliida lahaa ay ay lahaayeen afartii sane lasoo dhaafay faransiiska iyaga ku guuleysanaya koobkan laakiin waxaad moodaa sanadkan sanadkii dhalinyarada inuu yahay kooxda ciyaartooyda da-da yar wadata ee monaco ayaa la filaya inay koobkan qaado oo weliba iyadoo hadda kulan dheeri u harsan yahay marka la eego kulamada iyada iyo b s g ay ciyaareen ayaa iyaduna saddex iyo habal toddobaadkan ku badisay niisna saddex iyo hal ayay kaga badisay b s g marka kufitaanka b s g ay kuftay toddobaadkan waxa uu sahlayaa in kooxda monaco haddii kulanka u dhiman ay badiso ay lix dhibcood ka sarrayn doonto iyada markaa horyaalka saddex kulan oo keliya ay ka harsanyihin marka koobkan haddaan dhibaato kale ku imaanin monaco dhankeeda inuu aadi doono ayaa loo badinayaa sanadkan oo afar sano oo xiriira koobkan b s g ay haysatay in laga faramaroojin doono sanadkan aad ayuu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa waryaheena maxamuud mascade oo aan kala sheekaystay ciyaarihii horyaalada yurub ee shalay iyo xalay la ciyaaray xubinta ciyaarahana waa naga intaa dhegaystayaal
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo inala socodsiinayey wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha jaamac waa tahay dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan hees aad u macaan waa cabdidiini iyo dardaaran
ضيع يوعد ado weliga adoysha doysha dujahadalka kagaqor iyaga dareemiye Ah, eh, ah, eh, waxaad ogaataa inaan aynin doono dantohooda yeesho ilaalinoo u dheer tahay
waxaad ogaataa inaan adiku doorto dumarna kula- kuugu jecelahay codkaa baxsan ee cabdidiini iyo heestaa dardaaran waxay u dambaysay idaacaddii dhallinyarada tan iyo kulantideenna dambena waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiise leh
waxaanu soo baxay dayax shan iyo tobanio ilfoo ku baal jiro daruuruhu ilaae bad waxaanu soo baxay dayax shan iyo tobani